بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد een, ilaahay baan u mahadinaynaa subxaana wa tacaalaa maxadaan la soo koobi karin nicmadiisa farada badan nagu galladaystay diin iyo adduunyaba Een, midda kale mawduuca een, aan isku baraarujinayno naftayda iyo nafta walaalahaba inaan ku baraarujiyo si looga faa'iidaysto ilaahay subxaana wa tacaalaa munaasabooyin ayuu noo yeelay rasuulkuna uu noo bayaaniyey sala allahu caleyhi wasalam munaasabooyinka khayriga ah waxaa looga talagalay inaan ka faa'iidaysano maxaa yeelay adduunka aan joogno waa daarul camal waa meel shaqo berrina aakhira markii la taga waa daarul jazaa camalkii maanta la sameeyaay waa kan berri laiska abaalmariyo marka adduunyada qiimaha ay leedahay waxaa weeye wixii berri aakhira lagu badbaadi lahaa oo jannada aan dhammaanayn lagu tegi lahaa oo darajaadkeeda lagu kororsan lahaa een, in lagu dadaalo oo maanta laga shaqaysto weeye qiimahaasay leedahay adduunyada Een, adduunyada khayrkeeda allah ayaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuuna siiyo sharkeedana ilaahay baan ka magangalaynaa subxaana wa tacaala inuu naga badbaadiyo Een, si guud soonka cibaadaadka ilaahay subxaana wa tacaala looga dhowaado kuwa ugu qiimo badan buu ka mid yahay xadiid waxaa jiray ee, abu hureyre uu wariyey radia allahu canhu oo nabigeena sala allahu caleyhi wasalam uu ka wariyey oo nabigana sala allahu caleyhi wasalam allah uu ka wariyey xadiidu lqudsi ah xadiidkana ay soo saareen bukhaari iyo muslim labada imaamo uga haysato oo ugu sidato culimmada muxadisiinta ah ayaa soo saaray saxiixeenka Een, xadiidkaasi marka wuxuu ahaa ee, nabigeenu inuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam qaala allahu tacaala كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة سيداس نبينا إنو يري عليه الصلاة والسلام الله سيقو كورينا الله وحو يري عمل كستو قفك بني آدم كو سمياي عمل كاسي سيقا إسكالي صان كمركي لغا ريبو maxaa yeelay soonka aniga ayaa iska leh aniga ayaana si gaara u abaalmarinahay soonka alle subxaana wa tacaalaa acmaasha kaleet wuxuu ugu duway oo iskugu idaafeeyey siguu isku siiyey abaalkiisana sida gaarka ugu qaatay tashriifan lahu isigoo soonka ku sharfaya een, abaalmarintiisana ka dhigaya wax aan xisaabnayn oo allah subxaana wa tacaala uu keliya uu ogyahay maxaa yeelay soonku wuxuu ka mid yahay sabarka qiimaha badan oo alle subxaana wa tacaala uu yidhi innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaabin camalka ibni aadam uu sameeyo ee inta doonaba allaha u lalaabee alxasanatu bicashri amhaaliha qur-aanka iyo sunnadaba ay caddeeyeen laakiin soonkii baa laga soo istisnooday alle subxaana wa tacaala uu ka soo reebay soonka alle marka wuxuu ku sheegay mid abaalmarintiisa allah subxaana wa tacaala uun og yahay uu isku khasisay si gaar ah sidaas oo kale soonka waa gaashaan cadaabka ilaahay laga gaashaanto iyo ilaahay caradiisa ee lagu badbaado weeyaan sidaas oo kaleeta soonka jannada ayaa lagu galaa een, xadiidka abu umaama saxaabiga la yidhaha radia allahu canhu wuxuu yidhi rasuulka ayaan weydiiyey qultu yaa rasuula allah dullanii calaa camalin adkhulu bihi ljanna waxaad u tusiisaa camal aan janno ku galo markaasuu qaala rasuulku wuxuu yidhi buu yidhi sala allahu calayhi wasalam calayka bisawmi laa mithla lah ee soonka ku dhig oo soonka ku dadaal oo laasim soonka wax la mida ma jiraan sida maxay ahayd jannada looga gaaro oo jannada looga galo wax kula mide lama arkee soonka laasim buu nabigeena sala allahu caleyhi wasalam uu ku yidhi xadiidka derajadiisa culimmadu waxay ku sheegeen inuu xasan yahay imaamu nasaa'i ibnu xibbaan iyo xaakimi ayaa wariyey marka xadiidkaasina waa uu jiray midda kale een, soonka haddee mid waaba ruknul islaame ramadaankii weeye ee sooman badanna way jiraan oo munaasabaad kala duwan ku soo arooray een, soonka sunnada ee nawaafisha ahna hadde waa tiro badan yahay soomankaasi aadka u qiimo badan waxaa ka mid aho safka ugu horreey kaga jiraay ee sawm yowma cashuuraa maalinka cashuuraa bisha sika aan u naqaano oo sanadka ka bilaabanaya maantadan kun afar boqol afartan iyo lixda sanadka hijiriga ah maanta aan bilaabayno bisha hadda aan ku jirno wey oo caw aan filayo inay tahay een, habeenkii sagaalaad inay tahay bisha tan shahrullaahi almuxaram mashe bis- bisha zaka aan u naqaano tobankeeda yowma cashuraa baa loo yaqaana nabigeena sala allahu alay wasalam bilowgii markuu soo galayba madiina isigoo muhaajira waxaa soomi jiray yuhuudda ayaa yowma cashuraa soomi jiray nabigeena sala allahu alay wasalam muslimiinta wuxuu ku amray inay soomaan yowma cashuraa isagana wuu soomay wuxuuna yidhi maalinkii nebiyullaahi muuse calayhi salaam la badbaadiyey weeye fircoon in la helaagay cadowgii ilaahay fircoon ahayna waa la helaagay nebiyullaahi muusena alle subxaana wa taala wuu badbaadiyey annaga ayaa u mudan nebiyullaahi muuse calayhi salaam yahuudi iyo gaal walba annagaa ka mudan taasoo macnaheedu uu yahay dadka ahlu tawxiidka ah ilaahay owliyadiisa ah subxaanahu wa tacaala adduunka maalinkuu soo bilaabmay ilaa adduunku uu dhammaanay inama almu'minuuna ikhwa baa ka dhexayso waa walaalo mid iyaga ka mid a wixii guul u ahaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku guuleeyey muslimiinta oo dhan muuminiinta oo dhan guul bay u tahay owliyada ilaahay oo dhan guul bay ahlu tawxiidka oo dhan bay guul u tahay guushii nabi muuse calayhi salaam annaga guul bay noo tahay ilaa qiyaamu saaca saasay u soconaysaa waa guul ay mu'miniinta leeyihiin taas daraaddeeda nabigeena wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam annaga ayaa ka mudan guushaasi iyo badbaadintii nabi muuse la badbaadiyey shukrigeeda inaan u soonno annaga ayaa ugu mudane hala sooma u yidhi nabi sala allahu alay slam xilligan ramadaan ramadaanka lamaba waajibayninba soonkiisa sanadkii ka dambeeyay ramadaanka la waajibiyey sanadkii labaad oo hijrada ayaa ramadaanka la waajibiyey sanadkii koobaad weeyaba marka xilligaasi ee waaba nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku waajibiyey bay leeyihin culimmada maadaama uu amray isagana uu soomay saxaabada ay soomi jireen carruurta hataa ay soomin jireen ee yowma cashuuraa marka ramadaanka markii la waajibiyeyna xoogaa waa la khafiifiyeyoo waajibnimadii waa laga qaaday ramadaan baa la wareegay laakiin sunna mu'akada aada u qiimo badan baa kusoo hartay yowma cashuraa in la soomo saa daraaddeeda marka dadka muslimiinta ee munaasabadda waa inay ka faa'iidaystaan oo khayrkeeda ay ka daldashaan oo khasnadda ay u baxsan doonaan ilaahay agtiisa ay ku xaraystaan camalkooda saalixiga ah can abi hurayrata radia allahu canhu xadiid saxaabiga jaliilka abu hureyra uu wariyey qaala rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam afdalu siyaami bacda ramadaan soonka ugu fadli badan ramadaan kadib shahrullaahi almuxaram bisha alle subxaana wa tacaala isku idaafeeye muxaram layidhaah an- annaga aan u naqaano zaka maadaama sanadkii markuu soo dhammaaday muslimiinta ay zakada xilligaas dhiibaan annaga aan zaka ula baxnay ee shaharkaas shahrullaahi almuxaram soonkiisa ayaa ugu fadli badan shahrullaahi almuxaramna ilaan waxaa ku jirta yowma cashuraa baa ku jirta soonkeeda marka ugu fadli badan si guudba si gaar ahaan yowma cashuraa wa afdalu salaati bacda alfariidati salaatu lleyli buu nabigeena sala allahu alay wasalam uu yidhi ee salaadan waxaa ugu fadli badan salaada faradka ee waajibka ee kadib salaatuleylka ugu fadli badan halka salaatuleylka salaadaha sunnada ay u joogto soonka sunnadeena waxaa u jooga bisha muxaram soonkeeda imaam muslim baana xadiidkasi wariyey raximah llahu tacaala xadiid kaleeta ayaa jira uu wariyey saxaabiga la yidhaha abu qataada radia allahu canhu xadiidka waxaa ku sugan ana rasuula llahi sala allahu alay wasalam yacni rasuulka sala allahu alay wasalam ayaa su-ila can sawmi yowmi cashuraa maalinka cashuraa soonkee in la soomo ayaa rasuulka la weydiiyey sala allahu alayh walaalihi wasaxbi wasalam markaasuu wuxuu yidhi faqaala yukafiru sanata almaadiya imaam muslim baana xadiidkasii wariyey sanadkii lasoo dhaafay oo dhan baa dembigiisa lagu dhaafaa sanadkii hadda naga soo dhammaaday hadda bishii baan joognaay yowma cashuraa haddaan soonno sanadkii haddana soo dhaafay dembigiisaaba lagu dhaafaaba dembiga markii la dhaafana xasanaadkiina way noo soo xasilahayaan soonka uu lahaa marka sidaa daraaddeeda maalinkaa yowma cashuraa soonkeeda waa sunno adag dadka muslimiinta waa inay soomaan khayrka ay leedahayna ay ka faa'iidaystaan iyo fadligaasi sidii nabigeena u soomi jiray calayhi salaatu wasalaam asxaabtiina ay u soomi jireen sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyagoo ku dayanaya oo raacaya nabigeena waxaa ka sugan sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi sanadkii u dambeeyey haddaan sii baaqi noqdo sanadkan soo socdo sagaalkan waan soomahayaa sagaalka yowm yowma taasicina waan soomahayaa muxaram sagaalkeedan waan soomi marka caawa hadda ay sagaal tahay berri in la soomana waa sunno maalinka tobanaadkana lagu daro waa sida ugu fiican maxaa yeelay maqaasida diinteena waxaa ka mid ah ee qaaliga ah waxyaabaha gaalada ay samaynayaan oo khaaska u ah in la khilaafo marka yacni min maqaasidi shariicati alcudma waxaa ka mid ah mukhaalafatu alkufaari fi ma huwa min khasaa'isihim gaalada in lagu khilaafo waxyaabaha iyaga u khaas ah hadda yowma cashuraa iyaga khaas umaaha soonkeeda annagaaba iskale sida nabigeena uu yidhi sala allahu alay slam annagaaba ka mudan soonkeeda laakiin haddii sagaalaadka lagu daro sida nabigeenaba calayhi salaatu wasalaam uu tamaniyey uu jeclaystay sagaalaadka haddii lagu daro waa sidiiba kasii wanaagsani iyagii aad baa loo khilaafaya laba beri oo isla socoto sagaalaad iyo tobanaada inaan soonnay bay tegaysaa sidaa in la yeelana aad bay u fiican tahay dadka muslimiinta ay ka faa'iidaystaan midda kale hal qodob baan baraarujinhayaa oo meesha ku jiro nimankan shiicada layidhaahda sida isna cashariyada oo kaleeto iyo nimankan khariibano hadda ee iiraan iyo ciraaq iyo dhulkanba ku nool waxyaabaha ay sameeyaan oo maalinka cashuura intay isku oo isku soo baxa intay sameeyaan yo waxay sameeyaan xabadka inay iska garaacaan iyo coloosha iyo wejiga ay iska garaacaan ay iska dhiijiyaan oo iswaalaan oo boodboodaan bay sameeyaan waxaasay cibaado ka dhigtaan yowma cashuraa waxaasina waa bidca diinta islaamka aan shaqo ku lahayn waxaasoo kaleetana waa in la iska ilaaliyaa sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidii ay tahay waa in loo raaco laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha walyowma alaakhira wadakara allaha kathiira marka sidaasaan isku ognahay naftaydii iyo nafta walaalaha waxaan u dardaaramahayaa khayrkaa in laga faa'iidaysto wajazaakum allahu khayra wabillaahi towfiiq